subax lamida baashi run ahaantii gobolka galgaduud xaaladiisu aada ay u wanaagsan tahay jawi aada u nabdoon ayuu saaka ku waabariistay magaalada dhusumareed ee xarunta gobolka galgaduudna ahna caasimada maamulka galmudug waxaa runtii laga dareemayaa diyaar garow ku aadan sidii ay isugu diyaarin lahaayeen bulshadu soo dhaweynta mas-uuliyiinta kala duwan ee maamulka galmudug ee la filayo in dhawaanahanba ay soo gaaraan sida aada ogsoon tahay maalinimadii shalay ahayd magaalada cadaado waxaa ka degay madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaali geelle xaas sidoo kale waxaa la filayaa in maalmaha soo aadan magaalada dhuusmareebiyana ay soo gaaraan mas-uuliyiintii dhinaca ahlu sunna u saxiixday heshiiskii dhowaan ay wada gaareen ahlu sunna iyo galmudug ee ku matilaysay dadka ku sugan deegaanadan runtii meelo aada u fara badan ayaa la diyaariyey oo marti kala duwan loogu talagalay sidii loogu soo dhaweyn lahay dhinaca kale ciidamada ammaanka ayaa waxa ay maalmihii lasoo dhaafaba ku jireen sidii amniga loo sugi lahay deegaano hoostaga magaalada dhuusamareeb ay howlgallo kala duwan ka sameynayeen sidoo kale waxaa jirta in gawaarida murayadaha madow ama bensalka loo yaqaano ay ku xiran yihiin ciidamadu ay sameynayeen in ay ku amraan gaadiidleyda in muraayadahaasi laga fiiqo si amniga loo xaqiijiyo loona ogaado gaadiidkaasi cidda wadata sidoo kale waxaa maamulka degmada dhuusamareeb uu bulshada ugu baaqayay ama uu ku goorinayay in laga shaqeeyo bilicda magaalada dhuusamareeb maadaama caasimadii maamulka galmudug ay tahay islamarkaana iminka isu diyaarinayso sidii wufuud kala duwan ee soo gaarta ay isu diyaarin lahayd magaalada amaba ay u imaan lahaayeen sidoo kale waxaa jira maalmo ka hor wafti ka socday qaramada midoobey oo hay-adaha u n-ka in garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ay soo gaareen halkaasina ay kasoo degeen islamarkaana ay ukuur gelayeen xaaladda amni ee gobolka iyo sida waxay yihiin sidoo kalena ay ballan qaadeen in dhismayaal iyo dayactir lagu sameyn doono goobaha muhiimka ah ee garoonka diyaaradaha ugaas nuur ee magaalada dhuusamareeb uu kamid yahay waa tahay saaka hadda ila hadlaysay maxamed deeqbal xaaladda magaalada dhuusamareeb iyo xarunta gobolka galgaduud bal waa sidee saaka
runtii aada ayay u degan tahay jawigu aada ayuu u nabdoon yahay dadku waxa ay kusoo tooseen jawi nabad ah goobihii waxbarashada kuwa ganacsiga iyo kuwa caafimaadka intaba dadku waa ay aadeen oo sidii caadiga ahayd ayaa dadku noloshooda iyo howlahooda u wataan balse waxaa laga dareemayaa maalmihii lasoo dhaafay isbedel aada u weyna tan iyo wixii ka dambeeyay markii heshiiska lagu saxiixay amaba lagu soo bandhigay qodobadiisa magaalada muqdisho caasimada dalkeena soomaaliya run ahaantii isbedelkaasi magaalada ayaa aada looga dareemayaa xaaladeeduna aada ay wanaagsan tahay kal hore oo aan soo maray oo subax hore inkastoo ay ahayd waxaa laga dareemayay goobihii ganacsiga oo la furayo gaadiidka oo siyaabo kala duwan u kala gooshaya goobihii caafimaadka iyo waxbarashada oo dadku ay usii dareerayaan runtii xaaladda magaalada marka aada qiimeysana aada ayay u wanaagsan tahay isbedelkaasina guud ahaan gobolka amaba gobolada mudug iyo galguduud ayaa laga dareemayaa runtii